haatan falastiin waxaa noo xog doona barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal toddobaadkan muqdisho waxaa ka dhacay dilal aad u faluxun dadka la dila waxaa ka mid ah marxuum axmed mukhtaar saalax oo loo yaqaan axmed dowlo oo haween iyo rag issoo hubeeyey ay ku weerareen goobtiisa shaqo oo ku taalla degmada yaaqshid ee gobolka banaadir kadibna inta baangado iyo maqaro la dhaceen la sheegay in dab iyo balatin ay qabadsiiyeen marxuumkaas oo goobtiisa shaqada lagu weeraray sida dad goobjoogayaal ay sheegeen ninkaasi ayaa waxaa loo dilay arrimo la xidhiidha sida dadka qaarkii ay sheegayaan arrin ku heybsooc kadib markii wiil uu adeer u yahay uu guursaday gabar ka soo jeeda mid ka mid a beelaha magaalada muqdisho dega waxaa sidoo kale toddobaadkan magaalada muqdisho lagu dilay gabar sagaal jira oo lagu magacaabi jiray deeqo daahir oo ka mid ahayd ardayda dugsiga hoyga xamar ee magaalada muqdisho xilli ay ka soo baxday goobta waxbarasho islamar ahaantaasna ay la soctay arday kale oo gaariga dugsiga hoyga xamar ay la socdeen uu rasaas ku furay mid ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay soo xireen dad looga shakisan yahay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen oo ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsan isla toddobaadkan waxaa sidoo kale muqdisho lagu dilay aaminu xuseen xasan oo ka mid ahayd ardada jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho xilli ay ku jirtay fasalkeeda gudaha magaalada muqdisho ayay dabla hubaysan intay usoo galeen ku dhex tugteen gudaha fasalka ay dhiganaysay cabdulaahi maxamuud maxamed oo ka tirsan xafiiska xiriirka dadweynaha ee jaamacadda soomaaliya ayaa v o a faahfaahin ka siiyey sida ay wax u dhaceen marka horta waxaan dhammaan ka soo dirayaa eeladii iyo ardadii jaamacadda iyo ma maaragtay dadkii dhammaan anoo ka wakiila maamulka jaamacadda falkaasi wuxuu dhacay kow iyo tobankii oo wax dhimano u dhacay marka waxaan ka dhacay jaamacadda gudaheeda waxay ahayd xilligii breeg ardadu ay kasoo noqotay oo saxmad badan ay ka jirtay edidda iyo agagaarkeeda gabadha markaas iyadoo glaas ka fadhiisato glaas ku jiro macalkii usoo galay ayaa waxaa usoo galay noo rumaysan kadibna meeshii ay ku dileen mafaham xilligaas waxay xilli albaabku ay ka jirtay arday badan ay maraysay oo qaarna isgelayeen qaarna ay ka baxayeen waxa lagu jira break timeka laakiin ayago glaas ay ku hareen marka xilligaas xilli mashquul badan edid ay ka jirto waaye gabadha waxaa la dhihi jiray aamana xuseen xasan waxaa dhihi jirta kuli shareeca waxay ahayd sanadkii ugu dambeeyey maraysay waxbarashadeeda jaamacaddan muddadaas ay dhigan jirta magarata ardada waxayna kamid ardada jaamacadda toddobaadkan dhacdooyinka kale ee dhacay waxaa ka mid ah suldaan xasan cali jibriil oo ka mid ah ismada dhaqanka ayaa lagu dilay meel u dhow magaalada baran ee gobolka sanaag madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed caligaas ayaa toddobaadkan gaaray degmada baran ee gobolka sanaag safarkiisa waxaa ku heliyey xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan aqalka sare waxa uu xarigga ka jiray xarunta jaamacadda maakhir iyo xarun bangi somalilan ayaa socdaalka cabdiweli caligaas iyo xubnaha la socday ee degmada baran ee gobolka sanaag ku tageen waxa ay ku tilmaamtay daandaasi dagaal cabdiraxmaan cabdulaahi saylici madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa arrimahaasi ka hadlay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay inuu heshiis la galay dowladda federaaliga ee soomaaliya maalmoun kadib markii golaha iskaashiga maamul goboleedyada ay ka soo saareen magaalada kismaayo qodobo ay ku sheegayeen inay joojiyeen wadashaqayntii kala dhexaysa dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay ashtako badan ka gudbiyeen waare waxa uu tilmaamay in khilaafaadkii iyo waxyaabihii ay tabanayeen uu kala hadlay madaxda dowladda soomaaliya loona sheegay in la xallin doono waxa uu dhinaca kale ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya inay wada xaajood galaan oo ay arrimaha dhexdooda ay ka heshiiyaan annagu dowladda waxaan ku heshiinay in tabashadii hirshabeelle ay gaar ahaan u tabanaysay runtii tabashada aan tabanaynay waxna annaga hirshabeelle ay gaar noo yihiin amnigaa ka mida sidaad ula socotaan culays aan la qiyaasi karin ayaa amniga xaggiisa annaga naga saaran waddadii jowhar iyo iyo muxuu ahay xamar waa xihan tahay waddada beledweyne iyo buuliburt waa xihan tahay waddada jalalaqsi iyo jowhar waa xihan tahay wadooyin kaleeto oo degaanada muxuu ahay ii sheeg marna waa furan yihiin marna waa xihan yihiin dakhliga xaggiisa oo fiscal federalismka am federalismka muxuu ahay waddanka dekedow leeyahay annaga zoonkan aan ku naalo economic zoonkan aan ku naalo dekadiisa waa xamar dekadiisa hadday xamar tahay waxa noo soo dego xamaray nooga soo degaan waxaan dhoofinahon xamaray ka dhoofaan in muxuu ahay fiscal federalismkii la hirgeliyo oo dekadaas annagu aan muxuu ahay sida kismaayo iyo muxuu ahay boosaaso ay u shaqeeyaan u shaqaysa dowladdii federaalka ahayd oo dhanna marti u ah in muxuu ahay saamiga aan ku leenahay nalaga siiyo culeysyada jira oo ah in fiscal federalismka la hirgeli ka mid tahay alcumuum annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaana aan bilaabayna maaha waa kuwa dowladduna og tahay shacibkuna og yahay laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xaliyo haddiiba dowladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteennii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan annagu waa aqbalnay inaan muxuu ahay annagoo u danaynayna xaaladda uu dadkeenu ku sugan yahay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayuu kaasi ahaa qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa xiisadda siyaasadeed ee ka aluusanayd galmudug ayaa cirkas kusii shirtay toddobaadkan kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo laba dhinac u kala jabsan dhuusamare bicdada jooga ay sheegeen inay xilalka ka qaadeen madaxweynihii galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa waxaay sidoo kale xubno jooga magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ay sheegeen in ay shan iyo labaatanka bishan qaban doonaan doorashada guddoomiyaha baarlamaanka kadib markii isla xubno halkaasi jooga ay toddobaadkan sheegeen inay xilka ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka galmudug cali gacal casir waa tahay aynu ku soo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijkaaad ku maqasheen madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa toddobaadkan sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalk ee soomaaliya kadib xurguf siyaasadeed oo kala dhexaysay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliyaba inay arrimaha khilaafaadka dhexdooda xalliyaan oo meel dhexna laysugu yimaado haddaba tallaabada uu qaaday waare maxaa loo fasiran karaa mase ahayd mid ku habboon xilligan arrimahaas iyo kuwo kale ayaa waxay la qaadaa dhigidoon maxamed xadir nuure maxmuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed bal ka waran heshiiska ula galay dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdiwaare sidee buu kula muuqdaa
runta jamaalow waxaa jiray marka hore golihii iskaashiga maamul goboleedyada hadal ay kasoo saareen kismaayo ee dowladda ay ku hakiyeen wada shaqaynteeda arrintan hadda waare uu go-aankan dowladda uu ku heshiiye qaatana waxaa loo fasirin karaa laba arrin mid waxay tahay in ganacsiga kaas u ah oo awal raadinaayo oo meeshii ka dhex arkay dowladdiina u ogolaatay inuu kula heshiiya waxa dhici kara in yacni culays yacni xagga yani kursigiisa ama rabash la geliyo yani jebitaankiisa in uu kula heshiiyana waa wax dhici karo laakiin sida isaga uu sheegay in yani waxyaalo madmadow ku kala dhex jira isaga iyo dowladda in la dhameeyey ayuu dabcan si officially u sheegay laakiin labadaas arrimood muhiimadda waxay tahay midkood unbaa soo dedejiyay in maaragtay go-aanka noocaasa qaato marka fariin noocee buu diri karaa hadalkaasi heshiiska waare uu la galay dowladda federaalk ee soomaaliya marka la fiiriyo xubnaha kale ee maamul goboleedyada ee weli khilaafaad uu kala dhexeeyo dowladda dhexe ee soomaaliya jamaalo sidaa og tahay maamul goboleedyada horta marka laga reebay hirshabeelle iyo galmudug saddexda kale waxaa umalaysaa in soodin adag ay u xiran tahay oo go-aanada ay qaadanayaan ay yihiin dad yani ka dhaleyn kara marka laakiin labada maamuloo curdunka iyo hadda dhow dhismay waxaa umalaysaa inay kaga duwan yihiin maamulada kale marka taasa waxay keenaya marka fariinta uu diri kara waxay tahay ama in ay maqa ay maqlaan ay suuragal tahay waa maamulka galmudug waxaa soo raaci kara south west laakiin waxaan ku sheegayaa saddexda maamul goboleed waa saddex maamul goboleed oo soodino adag xirtay awoodna u leh inay kontarolaan dhulkooda go-aanada ay soo saareen dhaqan geliyaan aad baad umahadsantahay maxamed maxamed xaadir nuure maxamuud ayuu kaasi ah u ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada isagoo muqdisho jooga ayuuna barnaamijka martiigu ahaa intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
jamaal axmed ismaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka